anise waa mahadsan tahay shirka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa goordhow waxaa lagu soo gebagabeeyey xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda waxaana wararku ay sheegayaan in xilka qaadis lagu sameeyey xisaabiyihii guud ee qaranka axmed yuusuf muumin oo loo yaqaano siraaji kadib markii ay soo jeediyeen xubno ka mid golaha wasiirada ee arrintaas xilka qaadista ah waxaana ka mid ah wasiirka wasaaradda maaliyadda kulanka khamiistan maanta ah golaha wasiirada ay isugu yimaadeen ayaa waxaa muhiimadiisu ay ahayd in aada loo dhageysto eedeymo loo soo jeediyey xisaabiyaha guud ee qaranka waxaana lagu sheegay in wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale in uu dalbay in mas-uulkan uu dayacay waajibaadkii la saaray eedeymo dhowrana lagu helay inuu isagu mas-uul ka yahay sidaa darteedna la isku raacay inaanu astaahilin xilka loo magacaabay sidoo kale waxaa jira mas-uuliyiin kale ee oo dowladda soomaaliya ka tirsan kuwaasi oo la qorsheynayo in hadda dowladda soomaaliya ay dib u eegis ku samaysay shaqaday hayaan maadaama uu socdo qorshe isla xisaabtan ah oo dib loogu eegayo shaqada xubno ka mida dowladda si dowladda soomaaliya ay wax badan uga soxdo khaladaadka ka jira xafiiska dowladda soomaaliya ee magaalada muqdisho